Ururka Haweenka Nabadda Gobolka Mudug ee maamulada Galmudug iyo Puntland oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo uga socdeen magaalada Galkaayo ayaa ku baaqay in ciidamo isku dhafa la geeyo deegaanada ay colaaduhu ka taagan yihiin ee gobolka Mudug. Ururka Haweenka Nabadda Gobolka Mudug ayaa soo saaray qodobo ku aadan baaq nabadeed kuwaas oo ay ku sheegayaan in la joojiyo xiisadaha ka taagan xilliga la joogo deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Mudug.
waxa aan isugu nimid in aan jeedino baaq nabadeed oo aan ka soo saarnay shir noo socday muddo shan beri ah baaqaas oo ku saabsan ka hortaga colaadaha iyo nabadeynta gobolka mudug annagoo ah dallada nabadda haweenka gobolka mudug ee puntland iyo galmudug magacyadoodana hoos ku xusan yihiin gudanaynana waajibaadka mas-uuliyadeed ee naga saaran ilaalinta nabadda xasiloonida iyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay gobolka mudug ayaan halkan uga soo jeedinaynaa baaq ku wajahan beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug qow waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee ka soo gaaray beelaha walaalaha ah ee daruurtu dhex martay waxaanan aada uga walaacsannahay xasilooni darrada ku soo cusboonaatay gobolka mudug oo in muddo ah aan ku noolayn xasinooli iyo isdhexgal bulsho iyo horumar la taabagal ah labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah in si degdeg ah oo shuruud la-aan ah ay ku joojiyaan dagaalka xurmeeyaana dhiigga dadka dhiigga sida macno darradaa u daadanaya allana uga baqaan dhiigga qabashadiisa waxaan taageeraynaa dadaalada nabadda nabadeed dib u heshiisiinta oo ay maamulada puntland iyo galmudug si wadajir ah uga shaqaynayaan si loo helo nabad waarta afar maadaama ay colaaddu soo noqnoqotay waxaan ugu baaqaynaa in maamulada puntland iyo galmudug ay ciidan isku dhaf ah dhex dhigaan beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu dhex martay shan waxaan ku baaqaynaa in beelaha kale ee dega gobolka mudug waxgaradkooda aqoon-yahanka iyo culimmada ay si mug iyo miisaan leh isugu taagaan dhexdhexaadinta iyo dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ee ay dirirtu dhex martay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah oo mas-uul ka ah isku haynta nabadda iyo badqabka ummadda soomaaliyeed in ay ka qayb libaax ka qaataan nabadeynta iyo xasilinta dhammaan deegaanada ay colaaduhu ka socoto dallada nabadda haweenka gobolka mudug waxay u taagan yihiin ka qaybgalka dalada dadaalada nabadda gobolka mudug naf iyo maalba ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan maamulada puntland iyo galmudug oo ku howlan in muddo ah nabadeynta iyo xasilinta gobolka mudug hadalka ururka haweenka nabadda gobolka mudug ayaa imaanaya xili inta badan bulshada kuwooda waxgaradka ay ku baaqayaan in si deg dega loo joojiyo dagaalbeeledyada ka taagan qaybo kamida galbeedka gobolka mudug halkaasoo dhibaato badan ay kasoo gaartay bulshada halkaasi ku nool